war-saxaafadeedkan oo ciwaan looga dhigay alla aan uga cabsanno uheelinta iyo ugurmashada reer khaza ayaa waxaa ku saxiixan xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana baahisay mu-asasada warbaahineed ee alkataayib waxa uu bayaanku ku furfurtay hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee uu kaga warramaya cadaawadda yuhuudda iyo halka ay gaarsiisan tahay allah wuxuu yidhi latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuud alyahuuda waladiina ashrakuu
nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi tusaalaha mu'miniinta marka laga hadlaya kalgacalka isku naxariisashada iyo isku turidda waa hal jasad oo kale oo haddii xubin ka mida ay xanuunsato isugu wacanaya dhafar iyo soo jeed intaasi kadib waxaa war-saxaafadeedka lagu yidhi quluubteennu waxay la gubanaysaa waxa ay yuhuudda loo carooday iyo isbaayisiga reer galbeedka gaalada ah ku samaynayaan ehelkeenna ku nool khasada go-doonsan mana aynan arkin wax ka liita cadowgeenna sahayinada saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta kuwaasoo hubka gaajaysiinta ka dhigtay wasiiladooda fuliynimada ah ee ay ku doonayaan inay ku qariyaan taagdaridooda la xiriirta inay soo afjari waayeen dagaalka iyagoo ku horjabay koox yar oo ku dagaalamaysa duruuf adag islamarkaana aan haysan gurmad iyo dhul ballaaran oo ay cadowga kula xisaabtamaan sidaasoo ay tahayna weli waxay dharbaaxyo culus gaarsiinayaan cadowga sahayinada ee fuliyada ah kaasoo aan awoodin waxaan ka ahayn in derbi gadaashiisa uu gantaalla ka soo tuuro iyo in la gaajaysiiyo dadka mustadcafiinta ah sidaasina ku faanaya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu intaasi ku sii daray war-saxaafadeedka waxaa lama huraan ah in la baraarujiyo in dadkaas abriyada ah lagu dilo gaajaysiin iyo dulleyn uu ogolaaday aqalka cad ee looga taliya maraykanka ayna soo dhoweeyeen isbahaysiga reer galbeedka ee gaalada ah sidoo kale arrintan ma dhici lahayn haddii aanay jiri lahayn madaxda khawanada ah ee murtadiinta ah kuwaasoo derbi adag u noqday sahayinada si ay u sii wataan jaraa'imtooda ka dhanka ah abriyada reer khaza war-saxaafadeedka uu baahiyey xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlaya xaaladda murugsan ee khaza ayaa waxa uu intaasi ku sii daray maamuladaas riddada ah ayaa ah derbiga ugu horeeya ee ay tahay in la dumiyo ka hor inta aan la dumin gidaarka yuhuudda qofkii aan fahmin kaalintooda ku aadan sii jiritaanka gumaysiga mujrimka ah waa inuu fiiriyaa carruurta khaza ee sawiradooda lagu soo bandhigaya shaashadaha caalamka inay gaajo u dhinteenna ay warbaahintu diiwaangelinayso halka dawaaqiidda ka talisa wadamada muslimiinta ay kusii adkaysanayaan xirnaanshaha marinada khaza islamarkaana diidaya in gawaarida gurmadka sida ay u gudbaan khaza kuwaasoo raashinkii ay wadeen uu qurmay islamarkaana taariikhdiisu dhacday ilaalinayana masaalixda yuhuudda sidoo kalena baacsanaya qof weliba oo xur ah oo doonaya inuu u gurmado walaalihiisa mustadcafiinta ah sidaasi darteed ma xoreyn karno beytulmaqdes ilaa aan wadamada muslimiinta ka xoreyna khawanada dabadhilifyada iyo maamulada riddada arrintan ayaana ah midda la doonaya inay fahmaan dadka iyo kuwa u xusul duubaya xoreynta ummadda ayaa lasii raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo lala hadlayo muslimiinta khaza ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka walaalaheenna mustadcafiinta ah ee khaza waxaan ku leenahay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu imtixaamay go-doomin iyo gaajo isagoo ahaa sayidka makhluuqaadka oo idil ee sabra oo ixtisaabsada alla agtii waxa yaalla ayaa ka khayr badane annucmaan ibnu bashiir wuxuu yidhi waxaan maqlay cumar ibnualkhadaab oo ka hadlaya futuuxaadkii iyo khanaa'imtii ay dadku heleen isagoo leh waxaan arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo calooshiisa isku laabay gaajo darteed isagoo aan heli karin timir liidato oo uu caloosha ka buuxsado waa xadiid saxiix ah war-saxaafadeedka oo sii socda waxaa lagu yidhi gaajada qabatay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah tii gaartay markii lagu go-doomiyey toggii abudaalib halkaasoo ay mushrikiintu ku go-doomiyeen saddex sano oo xiriir ah taasina kama reebin inuu qaado ammaanada risaalada kuna kalsoonaado ballanqaadka allaah culayskaasna waxaa xigay minxo iyo in islaamku hoggaanka qabto taasoo ka yaabisay cadowga allah waxaan weydiisanaynaa inuu reer khaza siiyo risqi ay quutaan kana kaafiya hami iyo murugo kasta xaaladda ummaddan imtixaamanna sidaan ka beddelo khaza ayaana bannaanka soo dhigtay in ummadda oo idil ay ku jirto gumaysiga suhyo saliibiyadda marka laga reebo masaaxada xurta ah ee madaxa bannaan taasoo ku xurowday cisiga jihaadka ayna xukuntay shareecada allaah raayada towxiidkana ay ka babanayso haba kacaroodaan ee gaalada gebagabadii waxaa war-saxaafadeedka lagu diray fariin ku socota muslimiinta waxaana lagu yidhi muslimiinay waa inaad ogaataan in dilka lagu hayo reer khaza iyadoo dhammaan dadku fiirsanayaan ay tahay ceeb taariikhdu xusi doonto oo aan lagu meydhi karin waxaan jihaadka ahayn kaasoo aan yaraysanaynin xaqa uu leeyahay ninka ugu yar muslimiinta iyo diyaargarow aan joogsanayn ilaa raayada towxiidka laga suro al aqsa marka qofkii doonaya inuu iska mayro ceebtaas waa inuu soo haleelaa xeryaha tababarada shaqo iyo diyaargarowna ku dhaqaaqaa ilaa aan dalalka islaamka ka nadiifinayna nijaasada riddada iyo gaalada oo aan u madax bannaanaanayna shareecada rabbigeenna annagoo xur ah allah hodanka ah waxaan weydiisanaynaa ay gacantiisu ku jiraan furayaasha wax weliba inuu kurbada ka faydo walaalaheenna reer khaza allow quudi oo waraabi deeqdaada weynna ku kaafi ugana gargaar cadowgooda allow waxaan ku weydiisanaynaa dembi dhaaf iyo toobo walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee muslimiinta loogu baaqay inay u gurmadaan reer khaza ayaa ku soo aadaya iyadoo xaalad adag ay wajahayaan muslimiinta khaza cadowga yuhuudda oo helaya taageero caalami ahna la keli noqdeen halka muslimiinta caalamkan ay indhaha ka daawanayaan dhibaatadaas